dowlado dhowra oo afrika leh oo yurub leh oo eshiya leh oo ku jiray arinta inay dhex galaan somalilan iyo soomaaliya waxaa ka mida turkiga waxaa ka mida swiden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socda halka noogu yimid oon kuna diyaar baanuu nahay wada hadal garteeduna way noo duuban tahay geed walbana diyaar baanu nahay inaanu garteeda ku galno annagaaba bahan waxna dhex gala labadaa dowladu waxay weliba culays badan saareen madaxweynaha jabuuti oo yidhaahdeen adiguna nagu soo biir haddaan nahay turkiga iyo swiden oo isaguna isoo weydiiyey oo yidhi arrintaasi laylada maxaan ka yeelaan kuna aad iyo aad baan usoo dhaweynaya inaad soo gasho cid wal oo arrinteeda soo gelaysa waan u baahannahay gartayda way noo go'antahay fagaaro kama baqayno werwer ma qabno gartayda way noo taallaa waa noo duubantay arrintaasi intaasay ku dhammaatay saasaa lagu soo kalaanba baxay bishan saddex iyo tobankeedii saddex iyo tobankii saddex iyo tobankii februari ayaa waxa dhacday arrin kolleyba aan badan anugu aanan filayn dadka badankooda inu aanan filayn madaxweynaha soomaaliya ee hadda jooga maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa wuxuu bixiyey raalligelin wixii xasuuqii ka dhacay somalilan sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan odhan maayo kii wuxuu ka soo bilaabmay ilaa lixdankii maalintii inqilaabkii xasankeydii lagu dilay ninkii sarkaalka inacabe raalligelintaasi waa ninkii u horreeyey xasan sheekh mar buu si dulmarah u yidhi waan ka xunnahay wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadkii ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raalligelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anay kadkadsigu ahayd marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobkaa laga reebo raalgelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteenu la soo dhadhoweeyo waanan soo dhoweynaya waayo garusho waasid ereyada qaar oo dadka qaarkood laga yaaba inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlaayo ninka hadda raalgelinta bixinaya intaa in laygo ka soo horjeeda oo aan saa warkaynin ayuu la hadlayay caalamka lala hadlayay markaa maanta halkaasi waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garowshahaasina waa koow annana waa guddoomayna waxaa raacay haddaba waxa xumeeyey oo ka daba yimid arrintaasi hadalhaynta imaatinka madaxweynaha soomaaliya layidhaha hargeyso imanaya waa laba aan isqaban raalligelin baa bixinaya oo waxaasoo dambiaan qiranaya iyo waan imanayaa waa laba aan isqaban gadaal baynu ka hadli doonnaa waxaan ka odhanayno imaatinkiisa laakiin waxaynu raacaynaa maxaa dhacay haddaba raalligelintan maxay ku timi maxaa dhacay jamhuuriyadda somalilan saddex iyo toddobaatan sano waxay ahayd mustacmaradii ama maxamiyaddii mustacmarad maaya maxamiyaddii ingiriiska kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii juulaay kowdeedii somalilan iyada oo dowlada oo lix isha dowlad ahayd oo ahayd dowladdii shaniyo tobnaad ee afrika ee xorriyadda ka qaadata mustacmaraadka oo ay aqoonsadeen shan iyo soddon dowladood ayaa waxay la mudowday dowladdii ka dhalatay soomaaliya oo markaa ahayd meel ay dusha ka ilaaliyaan jimcadda qurmaha ka dhexaysaa oo maalinta talyaaniga loo dhiibay talyaanigu haystay ayaa kowdii joogla ay xorriyaddeeda qaadatay balqabsoo iyaga si gaara ciiduma ictiraafin shardi keliya ayay somalilan kula midowday soomaaliya iyo koonfurtii shardigaasi wuxuu ahaa in la helo shantii soomaaliyeedoo midooba taana waa la waayey soddon sano oo la raadinayey madaxweynihii ugu dambeeyey ee soomaaliya wuxuu si rasmiya uga noqday midnimadii la raadinayay shanta soomaaliyeed dabayaaqadii qarnigii tegey waxaanay ku caddahay kumanikeeyadii ka soo baxay shirarkii uu ku galay jabuuti iyo adisababa waxa kale oo jooga oo caawa nool markii laga soo noqday dagaalkii kii shir uu wasiiradeedsa isugu yeedhay rag nool caawa oo hargayse qaarkood joogaa markii uu soo jeediyey ku daallay raadinta soomaali weyna waynu ka noqonaynaa danteynanu ka raacaynaa taasina waa dhaabad mirtaala markii loo codaynayey dastuurkii midnimada ee sanadkii koob iyo lixdankii dadka somalilan boqolkiiba siddeed iyo lixdan baa diiday aftida iyo dastuurkaa lagu midoobiyey waxaa ka horraysay ma jirin maxay u diideen somaliland markaa yaa la soo diinaya waxay u diideen ma jiro ilaa maanta mana dhammaystira axdi lagu midoobay oo labadaa dowladood waseexdeenoo heshiis ahaa oo dhammaystiran oo xeer caalamiya noqon kara ma jirin soddonkaa sannadoon mudaysnayn markhaatigeedaan idiin sheegaya inqilaabkii tobankii disembar ka dhacay hargeysa ee saraakiishii somalilan ee ciidamadaha ay doonayeen inay ku soo celiyaan xorriyadda markay arkeen inaan heshiis axdii jirin oo ka dhexeeya labada dal markii la xidhiidhay raggii inqilaabka oday xasankeydya lahaa allah u naxariistee maxkamad baa la geeyey xamar ku taalla laba sannadood bay maxkamaddaa socotay markii maxkamaddii gunaanadkeedii la soo gaadhay waxa jaj ka ahaa nin ingiriisa oo la yidhaahdo master hazel wood waa ka heli kartaan googleka cid waabanay og tahay wuxuu ku dhawaaqay inaanay dembi lahayn waayo ma jiro axdi midaysan oo laban dowladooda galeen markaa waxay daacadu yihiin oo haddee ay ciidla xisaabtamaysa dowladdii somalilan ma jirto dowlad madaxweyneha nimka jooga aadan cadda u qaadi kara sidaasaanay ku soo bixin waa markhaati cad inaanay marna dhammaystirmin midnimadii aanu lahayn maxaa ku xigay markii dastoorkii loo codeeyey ee ereyga aa maqasheen aadan yabaanays iyo wallaweyn oo atu magaala yaraa markaa oo mid walba ay ka codeeyeen wax ku dhadhow dhowr boqoloo kunoo dalkama jooga waa marka ay soo baxday maxaa intaa ku xigo dhacay markii dowladdii la dhisaayey dowladdii ugu horraysay ee midnimo lagu dhisay waxay ahayd afar iyo toban wasiir saddex baa somaliland laga siiyey xaruntiina xamar bay noqotay madaxweynihii iyo brime ministerkii iyo saddexdii taliya ciidan intaasna koonfur baa qaadatay ka soo gudub dalka somalilan wuxuu ahaa maalintaa la midoobay lix degmo boorame hargeysa berbera burco laascaanood iyo ceergaabo lix degmo districts bay ahaayeen koonfurtu waxay ahayd lix degmo majertenia hiiraan mudug jubada sare jubada hoose maxaa dhacay koob iyo lixdankii maxaa la sameeyey waxaa la soo saaray gobollada dalku ka koobnaanaya midaysan ee soomaaliya la dhaha lixdii degmo ee somalilan waxaa laga dhigay laba goboloo qura gobollada bari oo burca xarun tahay iyo gobollada galbeed oo hargeysa xarun tahay lixdii degmo ee koonfurta lix gobol baa laga dhigay ka soo gudub dagaalkii iyo kii afariyo lixdankii labadaba boqolkiiba toddobaatan miisaankiisi wuxuu ku dhacay somalilan magaalada burburiyo barakac qaxooti culayskii ciidamada culayskii jabhadaha iyo wixii dhacay weyne owlah tafaasiisheeda halku geli mayno khasaaraha iyo culayska dalkaasi lahaa midun baan uga socdaa gobollada waqooyiga waxaa la keenay qaxooti trentugaalisa afar boqol oo kun waxaa koob iyo toban xero looga dhisay somalilan jalalaqsi oo keliya ayaa xero looga dhisay koonfurta intaa ay midaysnaayeen labada dal wixii dhaqaalo horumarina ama mashaariica ee caalamku ugu deeqay bariya galbeedba wixii laga guraayey ruushya maraykan iyo carabba oo berigaa aad u irmaanaa boqolkiiba toddoba keliya ayaa ka soo gaadhay somalilan oo ahaa waddadaa ka soo burco soo gaadha ilaa iyo socota hargeysa galbeedka u baxda ku ekayd kala baydhka iyo warshadii sibirka raggiina waa wada joogteen ka mid baa hadeeraha lagu dara haddii wax kala lahayo halkaa markay marayso kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii lixdii abriil waxaa lagu dhawaaqay aslan si loo raadceeyo xorriyaddii somalilan ee luntay lixdankii dagaalkii ugu weynaa wuxuu dhacay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii dowladdii markaa jirtay waxay soo weerartay shacbigii iyo magaalooyinkii somalilan boqol kiiba sagaashan magaalooyinka qaar ayaa la baabi'iyey magaalooyinka waaweyn oo dhan waa la burburiyey buugga ay qortay dowlad dadkeedii dilaysa raaqiya ay qoreen qolada maaratay xuquuqda aadamiga ayaa si dhitayna u haya muddo laba wiiga waxaa lagu dilay konton kun oo qof magaalada hargeysa iyo burco iyadoo magaalo magaalada ka weyntaa la eegayey diyaarada magaalo walba iyadoo la burburinayay haddana meelaha dadku badanya waxaa lagu weeraray diyaarado taangi madaafiic iyo gaasas iyo gaasas ciidmo luga waxa barakacay lix boqol oo kun oo deganaa magaalooyinka waaweyn ee somalilan mid walba gobol walba ayaa ka qaxay oo u farxaday gobollada jaarka ah iyadoo xeryo waaweyn looga sameeyey bariga etoobiya kontonkaa kun ee hore ee wiigga diyaaradaha iyo madaafiicdii taan ku laayeen in ka badanoo bilaabakeeda ayaa silic iyo darxumo u dhimatay umun leh da' leh waaye leh waxaa la baabiyey boqolaal sano wixii ay tolcanayeen somalilan ee adduunyo ahaa ee aqoon ahaa ee buug ahaa waxba lagama bixinin waa la cerib tiray taarikhda somalilan si ula kasaa loo baabiyey hay-adda jimciyadda qurbaha ka dhexaysa human rights qaabilsan iyadoo kaashanaysa unugga ama unidka u qaabilsanaa somalilan u n c o oad ka wada heli kartaan googleka laba kun iyo kowdii waxay ka marag fureen oy xaqiijiyeen qoraalkooda ku qoreen wixii ka dhacay somalilan dabayaaqadii qarnigii tegey ee dowladdii soomaali dimuqratic republica ay ku samaysay inuu ahaa xasuuq bini aadmi waa maragmadoon waana tuu ka marag furaaya farmaajo ameerika mara wilaayay waxa la xaqiijiyey oo iminka la hayaa sahankooda saddex iyo afartan xabaala wadareed oo dadkii qaar baa iyaga oo nool kal sheekh magaalada la yidhaahdo inta dadkii lagu riday goof lagu ururiyey iyaga oo nool iska rogooyin lagu dulgubay qaar baa iyaga oo nool gebri lagu gubay waxaasoo dhan ka soqsoqo iyadoo waxaa sormadhaceen siddeed iyo tobankii mey somalilan burca isugu timi markay aragtay somalilan waxgaradkeedu ugu dhammaa markay aragtay inaanu jirin axdi midaya soomaaliya somalilan oo dhammaystiran oo caalami oo sharci qabanaya ah markay aragtay sida dowladdii soomaaliya ee la yidhi hala doono shantii soomaaliyeed loogu hongoobay in shan soomaaliyeed la hela nin waliba u tashaday markay somalilan aragtay in dowladdii soomaaliya dimuqratic republic ay si toosa uga noqotay ballantii ahayd shanta somaliland ha la doono markay aragtay somalilan ay garowsatay burburka iyo dulmiga iyo dilka iyo dhaca iyo xumaynta loo geystay iyada oo madax dhaqameedkeeda siyaasigeeda suldaankeeda jabhadkeeda ciidan beeleedkeeda isu dhan waxay go'aansatay in dalka lagu soo celiyo halkii uu joogay kii juun kii uunu qodalgaaru taaga waa rabitaanka shacbiga waa codka ugu weyn ee xaqiijin kara waa codkii maalintii hore shacbiga somalilan yidhi shuruuda'aana lagu geeyey xamar laa yaa garaad waa dadkii lahaa midnimadaa la doonaya waxbaa gurgursanaysa waa lasoo doonayaa maanta waxay leeyihin maya waanu eednay ku noqon mayno intii ay soddonkaa sannadoodaynu kala maqnayn intii ay jirtay somalilan waxaa taa ka daran wixii horee dhacay soddonkaa sanno dowladihii soomaaliya isaga dambeeyey ee taa maantana ku jirtaa dagaalkay hore ka adag oo caalamka oo dhan ah ayay u galeen inaanay somalilan hirgelin inay cunaqabateeyaan inay adduunka o dhan ka hor joogsadaan oo aad muddo somalilan inay ahayd qolo ay addoonsadaan oy qool gaara ku xidheen ayay adduunka dhan la mareen oo aanay somalilan la yeelayn markaan soo gaabiyo dowladdan ugu dambaysa markaan soo koobo dowladdan soomaaliya maanta ee maxamed cabdilaahi hogaaminayo waxay ahayd tii ugu cadaawad badnayd intii dowladdan soo martay inkastoo maanta raaligelin uu bixiyey ood moodaysa inuu waddo wanaagsan u baydhay waxbuu ka daba keenee waxay ahayd dowladdii ugu cadaawad badnayd ee dagaalka ugu kulul la gashay somalilan si ay dhinac walba ugala dagaalanto dhowr qodob baan ka soo qaadaya waxaa ka mid a horjoogsiga dhaqaale iyo cunaqabataynta ee iska hortaagtay somalilan in caalamka ay cidba xidhiir la yeelato ku wax siiya dhaaf inaanay cidba la baamsirayn karin inaanay cid wax siin karin waxaa waad ogsoontay dagaalka ay ka gashay mashruuca ballaarinta berbera ee bareerka ahaa waxaa ka mid a horjoogsigii sanduuqa mashaariicda u gaarka ahaa somalilan ee dowladuhu ka siinaya special arrangement somalilan ee ra-iisul wasaaraha joogaa intuu qoray yidhi lama siin karaa inaga ka dowlada bal haddee dhugow maanlaa wixii soo dhacay iyo halku wax marinayo waxaa ka mid ah horjoogsiga heshiiskii ay wada galeen xasan sheekh ways baa ka horreeyey iyo silaayo ee ahaa hawada iyo lacagta hawada ee aan wada lahayn in la qaybsado oo qoraal ku aqoolo walba intay qaadanaysa sida loo maamulaayo oo ay ku doodeen ikaw annaga inaan ictiraafsan yahay cid kale lama hadli karo oo ilaa maanta xalligan waxaa ka mid ah in wax alliya wixii dhaqaalo ah ama deeq ah waxbarasho caafimaad infrastructure ee caalamku ku bixiyo magaca dowladdii soomaaliyeed inaga dhexaysay inay ka go'aansadeen dhammaantood in aan soomaaliya waxba loo gudbin ilaa iyaga loo soo mariyo somalilan taa way diiday cadquudheed ma siinsatay xorriyaddeeda waxaa ka mid ah inay dagaal la gasho oo xidhiirka u geyso dowlad kasta iyo hay-ad kasta oo xurmaysa ama maamusta somalilan qaran ahaan iyo qof ahaanba tusaale waxaa inoogu filan inay gini cilaaqaadka u jartay markay magaca somalilaad iyo shacabka somalilaad karaama iyo maamusu muujisay waxaan ku soo koobayaa waxaa soo dhacay lixdankii sannadood aan dulxaadiska ah oo kun buug beesh laga qori karo oo dukumentigooda iyo waaqicigooda lahaya ee aan ahayn laablakac iyo caadifad maanta soomaaliya iyo qoladaa koonfurba dhaho laba qodob ayn baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa laba qodoboo keliya bal ninka mid saxadaya ha ii keeno kow soomaali soomaaliya qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga somalilan iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida todobacnimada u galeen ee shacbiga somalilan gaadhay siddeed iyo tobankii may kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii inay ixtiraamaan keliya ayaynu ku heshiin karnaa laba waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka soomaaliya madaxweyneha imminka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxbannaanida dowladda somalilan ee qiraan inaynu nahay laba dal oo midoobay iyaga oona isqasbin oo frontiera maantana si xor u kala baxay taasi waa conclusionka iyo axdigii somalilan gaadhay barco distoorkeenu inuu ku dhisan yahay qof kastoo dalku hogaamiyana uu ku qasban yahay aanu kala haleexan karin waxaan u soo degayaa hadalhaynta madaxweynaha soomaaliya imanaya somaliland oo hargeysa imanaya horta waa hadalhayn laakiin hadalhayntaaba xun madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi tallaabaa wanaagsan buu qaaday markuu yidhi raalgelin baan bixiyey laakiin wuxuu ku dilay markuu yidhi waan imanayaa hargeysa oo sideebuu ku imanaya baa la isweydiinaya sideebuu ku imanayaa xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah caqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay waxaa soo dembiye a galeen ayaa dadku waxaa u geystay weliba odhanaya anigoo madaxweynihiinaan gobolladii soo siyaaranaya soo maaha waan imanaya macnuu soo wada soo intaa maaha oo taa miyaynu aqbalaynaa maya maya suurtagal maaha ma yeelayno suurtagalla ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha soomaaliya tallaabo wacan baad qaado raaligelin baad bixisay waxaan u qaadanaa inaad nabad iyo caqlida ay soo socoto laakiin ku iibsan mayno erf laga yidhi waan ku soo siyaaranayaa taasi waxay dhalinaysaa cadho horleh iyo colaad horleh iyo cadaawada inaan u baahnaynoo birawa markaan soo koobo hadalhayntaa leeya wuxuu imanayaa soomaaliyaan imanayaa buu idhi madaxweynaha muqdisho anugu wax kaloon garagaran maayee aan ku cabiree gabaygii faarax nuure kala gooyuun baa arrintaa ka jawaabaya faarax wuxuu yidhi qosol beena foolal qayaxan qiilan garanayo booraan afkii laga qafilay qabarna hoos yaallo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigane maanigaa midya lay qarshaa laygu qali doono qoontiiba lama baadhanine lama baananine qaranyara nabaddu waryaara waryaara kala quusanaya qoomamola'aada والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته